waa hagaag warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan ayaad nagala socotaan toddobaadkii hore barnaamijka diiradda jimcaha waxaan dhegaystayaasha ku weydiinay su'aasha furan ee toddobaadkaasi taas oo ahayd sidee u aragtaa magaca ururka cusub ee cadaaladda iyo wadajirka ee uu madaxweyne xasan sheekh ku dhawaaqay iyadoo la ogyahay xaaladda cadaaladda ee xasan sheekh ma u qalmaa ururkan magacaas waxaa kaloo isweydiin mudan ururkan ma noqon karaa mid halis ku ah jiritaanka dowladda federaalka maadaama aada looga soo horjeedo jawaabahana soo gaaray ee su-aashaasi aad bay u badnaayeen qaar ka mid a dhegaystayaasheenna qoraal bay noogu soo direen kuwana codadkooda ayay noo soo duubeen kuwa qoraalka ayaan ku horumarayaa aalaaba maxamed sheekh cali ayaa noo akhriya maxmed aad baad u mahadsan tahay maxmed dhegaystaha ugu horeeya haddaan soo qabto magacaygu waa cabdiraxmaan madgaab oo jooga deegaanka kunya barrow marka hore waxaan salaamayaa bahda radio alfurqaan iyo martida barnaamijka waan kaa qaadnay adna waxaan ku leenahay sidoo kale waan ku salaamaynaa haddii aan fikirkayga ka dhiibto qodobka dooda jimcaha ee la xiriira xisbiga xasan sheekh ku dhawaaqay ay ugu yeereen xisbiga cadaaladda cajiib cajiib oday xasan miyaaba cadaalad iyo wadajir ka hadlaayo iyadoo aynu ognahay cadaalad darada uu waddanka u horseeday guryo iyo dhul dad masaakiin ah ay degan yihiinna uu dhacay hantida ummadda waxa uu ka dhigay wax uu jaabka ku shubto iyo waxauu shisheeyaha u gacangeliyo haddaba waa maxay cadaaladda ninkaas bilaashixita ah uu sheegayo hantida ummadda ka dhacay miya cadaalad ah cajiib adduun waxaan joognaa kufsiga dhaca iyo dilka oday xasan sheekh iyo kooxdiisa muqdisho ka geysanayaan taas miyaa cadaalad noqotay waayaabe nin ay u qoran tahay yaasiin maxmed oo jooga magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya wuxuu yidhi waxaan u arkaa xisbigan iidheh ama imaqashii imadadaali waxaan sidaas u leeyahay wadajir iyo cadaalad ka jirta ma lahan waa dad aan isogeyn oo haddana cadaaladdii ka fog tahay dhegayste lagu magacaabo maxamed daahir waxa uu leeyahay aniga waxay ila tahay fikir ahaantayda cadaaladdu waa midii ilaahay faray ummaddiisa nebiga salaallahu calayhi wasalamna uu na amray saas darteed afka ka sheego ma ahan ummadda islaamka ku khayaana ma ahan dhaqaalena ku raadiya ma ahan mansab iyo darajo adduunna ku raadso ma ahan marka waxaan u arkaa mid dantiisa ah ama been ah magacaygu waa cabdiqani aadan waxaan joogaa buur hakaba ee gobolka baay awalan waxaan salaamayaa howlwadeennada idaacadda islaamiga alfurqaan sidoo kalena waxaan ku leeyahay waan kaa qaadnay adna waan ku salaamaynaa haddaan su-aasha usoo noqdo ururka waa urur ay samaysteen tuugo ayna rabaan inay boobaan inta dhiman khayraadka soomaaliya diinta dalka iyo dadkaba intaba waxba uma tarayaan magaca loo bixiyey waa iska magac qofku haddii fiican yahay iyo haddii qof xun oo caadaqaato yahay waxaa ka tarjumaya ficilkiisa xasan gurguurta ficilkiisa arrinkaasi khilaafsan magacaygu waa maxamed nuur walaal fikirkayga haddaan ka dhiibto xasan sheekh dalxaraash waa cadowga soomaaliya jamaal oo jooga galhareeri galgaduud waxa uu leeyahay xisbiga uu ku dhawaaqay xasan ma ahan mid cadaalad ku salaysan sababtoo ah xasan waxa uu boobay dhulkii danta guud iyo kuwii gaarka loo lahaa intaba xitaa kama fakan dadyowgii dhintay isagoo nin noocaasa sidee nooga dhaadhicin karaa in cadaaladda ku hagayo xisbi maafiya ah waayo xasan hooygiisa waa cadaalad daro xatooyahanti dabadhilifnimo maati xog u sheegasho waana iibiyaha ugu weyn ee kooxdiisa ugu dambayntii haddaan nahay muslimiinta waxaana la gudboon inaan si buuxda u garab istaagno mujaahidiinta oo na ridno dawaaqidaas uguna horeeyo doqonka daada ah ee camiilka xasan sheekh axmed ibraahim cali oo ku nool magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan waxa uu leeyahay waxaan si buuxda u diidanahay xisbiga cusub ee madaxweyne xasan haddii uu cadaalad doonayo maxaa keenay inuu hantidii shacabka ku tagrifalo waa xisbi dano gaar ah loo aasaasay assalaamu calaykum bahda alfurqaan waxaannu leenahay wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu waa ibnu cumar oo jooga magaalada cabud waaq ee gobolka galgaduud waxaan leeyahay xisbigaas waxaana lagu dhisay cadaalad daro iyo qawaaniin gaalo waxaanama soo kordhinayo kala cararka allah wuxuu yidhi taxsabuhum jamiican wa quluubuhum shataa anigoo ah naseexo cusmaan oo ku nool magaalada garowe waxaan qabaa in xasan sheekh u isticmaalayo magaca cadaaladda si uu dadka u marin habaabiyo haddii xisbigaasi dhab yahay muxuu u magacaabay isagoo wakhtigiisu dhammaanayo assalaamu calaykum waxaannu leenahay wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu waa abuu maxamed oo jooga wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose gaar ahaan degmada jamaame waxay samaynayaan xasan gurgurta iyo xulufadiisa waa xarakatul madbuux cadaaladda halkee ayay ka keenayaan casiiska ayayba ku caasiyeene ciribjara cidna uma roonee dhegaysta lagu magacaabo faysal maxamuud xasan oo ku nool magaalada muqdisho waxa uu soo qoray waxaan leeyahay xasan sheekh wuxuu moodayaa dalka inuu isaga leeyahay guryihii danta guud iyo hantidii shacabka ayuu boobay maanta ayuu ku dhawaaqay xisbi sheeganaya cadaalad waa wax lagu qoslo sidoo kale dhegeyste lagu magacaabo cali xasan bare oo degan magaalada nairobi ee caasimadda waddanka kenya waxa uu leeyahay waxaan leeyahay xisbi ka yimaada hoggaanan waxqabad la taaban karo lahayn ma yeelan doono sharciyad shacab ka timid xasan waxa uu doonayaa mudukororsi siyaasadeed anigoo ah aamino faarax maxamed oo ku nool magaalada london ee caasimadda waddanka ingiriiska waxay leedahay waxaan u arkaa xisbiga cusub mid lagu marin habaabinayo dadka soomaaliyeed haddii xasan sheekh rabay wadajir muxuu u hor istaagay maamul goboleedyadii iyo mucaaradka assalaamu calaykum alfurqaan waxaannu leenahay wa calaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa cabdinaasir oo jooga lix moore waxay ila tahay xisbiga uu xasan gurguurta ku dhawaaqay adigoo badda ku jira shabaq uu lugaha ku galo haddana madaxa sii gashato waxaad tugtaa waa dhimasho gurguurta isagoo badda ku jira ayuu haddana shabaqa isku duubay ruuna cabdalla maxamuud oo ku sugan magaalada minneabolis ee gobolka minnesota ee carriga waddanka maraykanka waxay leedahay waxaa niyadjab ku tilmaamayaa tallaabada uu madaxweyne xasan sheekh ku samaystay xisbi cadaalad iyo wadajir ficil bay ku yimaadaan ma ahan erayo la isku qurxiyo assalaamu calaykum alfurqaan hawada ayaan salaan idiin soo mariyey waxaannu ku leenahay wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa asmo cabdulaahi awees oo joogta magaalada kunya barrow fikirkayga xisbigan cusub ee uu ku dhawaaqay xasan waa mid hagaardaamo u ah dalkeena soomaaliya magacana waa wax kama jiraan wuxuuna dhaawac ku yahay ereybixinta cadaaladda iyo midnimada ah in dalka dadkii u dhashay ay ahaadaan dad liita oo harsi iyo hoyaad loo diidayo guryahana lagu barakiciyo dhalinteenna kuwa dilayana markii la weydiiyo ku tiraabaya gurguurtaana faray ma dadkan walaalaha islaynaya miyaa wadajir ah dhegayste lagu magacaabo xasan cali deeq oo ku sugan magaalada gaalkacyo waxa uu leeyahay waxaan leeyahay xisbiga xasan sheekh waa mashruuc lagu sii ilaashanayo awoodda wuxuu dhaawac ku yahay nidaamka doorasho ee hufan ee dadka soomaaliyeed ay sugayeen assalaamu calaykum waan salaamayaa dhammaan howlwadeennada alfurqaan waxaannu leenahay wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaasha iyo guud ahaan bulshada soomaaliyeed magacaygu waa ismaaciil dheere oo jooga kuunya barrow shabeellaha hoose haddaan fikirkayga ka dhiibto xisbiga uu xasan sheekh ku dhawaaqay walaal in marka hore aan dib u eegnaa waxa bulshada soomaaliyeed ku taqaan xasan sheekh oo ah inuu yahay qof aan weligii cadaalad looga baran walaal markaa maqasho xasan sheekh waxaa ugu horeeya oo kugu soo dhacayo waxaa ka mid ah faagiddii qabuuraha waa in la isweydiiyaa ahlu qabuurkii cadaalad ka waayeen waa kuma cidda cadaalad ka sugi doonto assalaamu calaykum waxaannu leenahay wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu walaal allah idin xifdiyo walaalaha alfurqaan aamiin adna sidoo kale magacaygu waa umusumayo oo joogta deegaanka kunya barrow haddaan fikirkee ka dhiibto waxba kuma soo kordhin doonaan ummadda soomaaliyeed xisbiga cusub ay samaysteen allaha ka qabto shacabka muslimka aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay maxamed sheekh cali markaan aynu milicsanno dhegaystayaasha codadkooda noo soo duubay iyagoo su'aasha ka jawaabaya bismillaahi raxmaan araxiim magacaygu waa axmed maxamed yuusuf waxaa weeye anigu waxaan u arkaa xusbi horta waxaa la yidhaahdaa wax wada jira xusbi la yidhaha xusbi kan ma aha maba dhihi karnaba xusbi waxaa weeye xusbigii hanti wadaagii jamhuuriyadda soomaaliya annagu soo marna xusbi kaas nin isla jiru ahaa kan waxaa weeyaan xusbiga kale ridka baldhebel xagga dhig magacaa u bix xusbiga cadaaladda iyo wadajirka soo maa wadajir male horta xagga ka bax wadajir mar holaabaa la kala dhintayba cadaalad baa kuusoo hartay cadaalad xaggay taallaa kutubka ilaahay bay taallaa agtiisa meel kaloo taallo ma jirto cadaalad meel laga raadinayo kale male waxaa la yidhi nin laba meelood jago ma ka qabtaa maya hal jago muu qaban karaa hadduu meeshan caawa haddii loo dhiiba salyaha saldhigga ma taliyaa wuxuu noqon karaa haddaalimay maxkamadda maya ninkan waxaa weeyaan xusbigan buu ku hadhay horta madaxweyne waa ka dhintay waa bannaankuu ka yahy qodobkaa horta qaba bal xagga dhig asaga iyo dadkiisana waa kala dhinteen inay kala dhinteenna waa cadda cadaalad baa kuusoo hadhay war cadaalad kutubka ilahay baa laga raadinaya moogin meel kale looga raadinaya male wadajir maaha wadajirna hade maba jirto ma wada jiraan horta qoladaas waa intaasay u dhinteen waxaa soo hadhay burburka burbur waa afka hore inay burburahayaana waxaa ku dasiilaade waxaa weeyaan wararka hadda socdaadba ku dhedhaminaysaa ku arkiba saddex meelood bay ayagu horta ma u kala jaban yihin magaaladii yacnaha kuwii hogaamiye kooxeedyaha ee meelaha u kala furfurnaa gobolgobolka loo gooyeyna ma ka tageen hadda yaa soo hadhay muqdisho keligeed hir shabeelle muxuu qaban baydhabo maxay qaban intaasaa way la jiraan laleeyahy intaana waxaa laga yaabaa inayba ka hoos baxaan anigu waxaan arkaa ninka la yidhaha gurguurta waa maanta waa maalintii uu keligii noqon lahaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan meeshan ka salaamayaa dhammaan akhyaarta daadihiisa barnaamijyada kala duwan ee ka baxa idaacadda walaalayaal jasaakum allahu khayr cannaa wa cani lmuslimiina jamiican waxaad noogu aadan tihiin oo aad naga haysaan wax ummadda ay ka caajistay dalika fadlullaahi calaykum jazaakum allahu khayran waa fadli ilaahay ummadda idin dheersiiyey barnaamijka ugu dambeeyey su-aashiisu ee ahayd sideed u aragtaan xisbiga cusub ee gurguurta oo la baxay cadaaladda gurguurta horta waa kuma waa kee kartidiisu waa tee dadnimadiisu waa tee aaminaadiisu waa tee diintiisu waa tee ilaahay subxaanahu wa tacaalaa hay-adaha qur-aanka kariimka oo kufaarta sinjiga iyo asalka ah oo uga hadlay waxaa ka tiro badan oo ka baaxad weyn ayadaha oo munaafiqiinta uga hadlay war weligay intaan adduunka taariikh soomaali arkayay gurguurta wax lamidas ma soo marin dalka soomaaliya mooyi musaa'ib iyo balaayo soo socota hadda kabacdi oo ka darano inay jirto ayadoo maamooyinkii iyo cutushtii iyo duqowshihii ay roob iyo dhaxan saas ugu da'ayaan ninkii haraati dabada ka geliya waa ee dhaha iiga xaaqa war adduunyada haddana dembiga inta la sameeyaa lala xishoodaa oo la aamusaa ninka gurguurta la yidhaha waa ninka soo istaagay maamada soomaalida aniga waxba igama gelin haddaan dabaqyo dhisto oo inta ka baxo oo inta saan yeelo wixiyga anaa iska leh laakiin wuxa uu leeyahay waa wax noocee ah waa dhiiggii dhacaankii gabadhaas maskiinta oo umusha iyo duqdaas cutushta dhiigoodii dhacaankoodii waay magacayga waa malaq biyuu malaq axmed xaqiiqdii xisbiga uu hadda sameeyey xasan garguurte ma aha wax jiro soomaalida waxay tidhaahdaa waa socon weyn aan orodno wax u eg waay maxaa yeelay xisbiga horta qofka goormuu samaysan karaa marka uu waddan haysto oo shacabna haysto wuxuu samaysan karaa nin maanta magaalo madaxdeeba la dul taagan yahay xisbiga uu sheegay wax jirana ma aha mana jiri doono waa xisbi oo magaca loo bixiyey bilcagsi waaye magacaan cadaalad meesha ma taalo nin ilaahay ba aan ka cabsan cadaalad xagu keen horta xisbiga marka qofka ilaahay ka baqayo iyo cadaalad dhihi karaa wax ilaahay abuurtay oo xisbi ah maanta oo uu xasan garbuurta magacaabay oo wax ah ama jiri doono ma aha waxna kama jiraan waxaa waaye un waa dan uu asaga ka leeyahay uu rabo doorasho inuu asaga kusoo laabta kolley taasna hor dadaa ka horreeya su kuheli doona asaga u taala laakiin wax magaca xisbi ah oo hadda maanta soomaaliya og tahay ama cadaalad ah ma jirto waa wax loo soo meeriyey oy u meeriyeen saaxiibadiisa isaga ka weyn gaalada waaweyn ee saliimiinta marka la rabo in ummadda lagu marhabaabiyo waxna kama jiraan wax xisbi oo la abuureen ma jiro cadaaladda horta micnaheeda qofka waxaa la rabaa markuu og yahay waxay tahay iyo magaca la bixi karaa wax aan diin ku salaysnayn marna cadaalad ma noqon doonaan maxaa yeelay cadaalad ma in ummadda la dhaco oo hantideeda la boobo oo guryaheeda la burburiyo oo dhaqaaladeeda la qaato oo gaala loo gacangelimiya cadaalada magaca marka oo marka horeba lagu ciyaaray cadaalad waxay ku xiran tahay kitaabka iyo sunnaha ninkii qaato iyo cadaalad wax ku dhaqi karo wax ilaahay abuurtay ama magac ah oo u qalbo cadaalad iyo wax u eg assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu magaciiga waa mucaad waxaan ku noolahay magaalada muqdisho ugu horeyn halkan waxaan u mahad celinayaa warbaahinta alfurqaan horta meeshaan wax cadaalad la dhaho ma taalo cadaaladda saxda ah waa diinta islaamka dadka dadka ku xukumaya cadaaladda saxda meeshaan iga jirta maanta anaga ma maqlino meelaha ay haystaan mujaahidiinta iyo diinta looga dhaqmo ma maqalno qof baa la dilayay qof baa la dhacay waxbaa la sameeyey ma maqalno diinta saxda cadaaladda saxda waa taas meesha xaggay naga jirtaa anaga haddaan nahay shacabka ku nool magaalada muqdisho dhibaato fara badan aan na haysato waana la dilaa waana la dhacaa dumarkeena xur ma ahan anaga xur manihin marka cadaalad meeshaan ma taalo waxaas waxawaa dadka lagu indhasarcaada muge meeshaan cadaalad ma taalo cadaaladda saxda ah diinta islaamka xaggeenaga jirtaa meeshaan wax cadaalad aan ku haysana ma lahan waana la baabi'iyaa xoolaheena xur uma nihin meel aan ku badbaadayna ma lahan hal doolar iyo wax jara maalinkas dadkeena loo dilaa waa la dhacaa cunug markaa magaalo aa u dirsata adoo welwelaya ama dugsi u kaa aada adoo welwelaya soo noqon xasan gurguurte waxa weeye xisbiga uu ku dhawaaqay oo u bixiyey wadajir iyo cadaaladda cadaalad waa ka dheer tahay umana dhowa ahalna uma aha cadaalad waa waxa weeye waa qof dad loo soo diray soomaaliya inay dumiyaan oo kow ka yahay waana wax soomaaliya in lagu bililqaysto ugu talagalay asaga iyo gaalada wadata marka wax u suuragelaya ama ilaadankiisa cadaalad u dhow ma ahan haddee waxa weeye waa nin ilaadankiisa xaalkiisa ay caalamku ka dhergay ma ka suuragelayso cadaalad iyo wax u dhow wuxuu ku taagan yahay dariiqii ilaahayba haddaan laga waayin burburka oo waxaa loogu talagalay inuu gaalada u gacangeliyo soomaaliya dalka islaamka ah ee muslimka ah oo ilaahay diintiisa lagu dhaqayo qayb ka mid ah ayuu wuxuu ugu talagalay anaa u gacanta idiin gelinaya hantida dhex taallana idin siinaya wixii yaroo beeca iska dhiiba waddankana idinku wareejinaya marka burbur buu ugu talagalay wuxuu gaday baddii wuxuu gaday dekadihii wuxuu gaday ayraboorradii wuxuu gaday ilaahayba moodaa baddii wax walba ayuu gebiyo maalin walba wuxuu ku jiraa safar aan waxa uu ku socda la garanayn oo hantidii lagu baabi'inayo islaamka ee soomaaliya waa ninkii ugu safarra badnaay intii burbur la soo maray waa ninka ilaadanka intaasoo dal tegey waxaana u beeca waddanka marka waa u gatay waana burbur iyo halaag buu ilaadankiisa ugu talagalay hadde waxa weeye alxamdulilah laakiin ilaahay koon ayuu soo saaray daa'ifo ayaa soo baxayso markii la daa'ifo quruna ay timaado daa'ifo khayraha soo baxaysa aada u salaamantihiin haddii aan sii gudagalo su-aasha isdhowcaan horta ii sheeg xisbiga hadda la sameeyey oo xasan sameeyey horta runta haddii la sheego cadaaladuutii oo rabbi waaye xaggaas horta cadaalad taallaa hisay u taallo annagu xabad kama naqaano teeda kaleeto isla ayakii ayuu horta dhibaato ku yahay shalay xisbigan xilliguu ku dhawaaqayey caddaan iyo dowlado shisheeya ah amar ku siiyey oo aas-aasay hadhowna isla dowlado shisheeye ayaa ku dhahayo isla hadda haddana ka tanasul amba ii sheeg saan sameey oo saan sameey xilli kastaba nin uun horta xaggaya xaggaba loo kala jijiidahaya xasan waaye xisbigaanna xabad soo kordhi maayo ilaa inuu uun sii fashilo uu sii kala fogeeyo maahane wax uun oo haddaan la dhihi karo waxaasu uu soo kordhaa aniga iima muuqato horta haddii xataa uu sheegeen ayaka anfici lahaybna isla ayakiyow dhibaato ku yahay oo haddaantaan maalinkii lagu dhawaaqay maalintan hadda la jooginta ka dhexayso mucaaradka iyo kala fogaashada iyo iscambaarayntu aad ay u badan tahay subaxi in haddana ay sheegeen waa kasii xun tahay marka waxaan iska dhoodhoobaye ayakuna faa'iida kuma qabaan kuwa kale oo kasoo horjeedana ay sheegeen aaday horta uga sii fogaahayaan diinta islaamka cadaalada cadaaladday hadda sheegayaan kolley say u taallo horta anugu ma aqaano horta arrintan arrimo badan baa yaad mooddaa inayba ka horreeyeen oo suran yihiin ama ay ayaduba suran tahay xasan xisbiga uu magacaabay maba dhihi karna waa qof miyir qabo oo fayow oo magaca uu hadda ku meesha ku jooga ah oo ma ma dhihi karno waxaan dhihi karnaa xasan waa qof aan waxbaba u noolayn waxbaba uma nool wuxuu u nool yahay bini'aadankao dhan waxbay u nool yihiin qofku inuu wax cuno oo wax cabo oo uu shahwo guto dad u nool yahay dad inay ilaahay kitaabkiisa u adeegaan bay u nool yihiin dad inay allana caabudaan danahooda adduunyana eryadaan bay u nool yihiin dadka qofba waxbuu u nool yahay ama ummadba waxbay u nooshahay xasan wuxuu u nool yahayba ma yaqaan ummadoo dhanna ma taqaan wuxuu u nool yahay sababtoo ah waa nin saacad walba iska hor imaanhayo oo isburburinaya asaga oo wixii uu shala sheegay maanta inkirayo oo wuxuu galabta sheegay bersi wax burburinayo oo dadku shala la heshiiyey maanta gaashaanka xasan horta ma dhihi karna waa qof miyir qaba si ahaan tan waa halkaana intaan u daa xasan xisbigan uu magacaabay anugu waxaan dhihi lahaa waxay ka dhigan tahay waan socon weynaeh aan oradnay ka dhigan tahay dadkii baa la baabi'iyey oo la burburiyey oo nooc walba ummaddii baa loogu maaragtayay soo duulay oo cadowga ilaahay oo dhan buu ummaddii ku soo fasaxay oo in toban dowladood ka badan ayuu wuxuu maaragtaa ku wada beer la xawsaday oo heshiisyo la wada saxiixday badihii iyo barrigii dhulka kan iyo ummaddan mustaqbalkeedii iyo tarawaadkeedii iyo khayrkeedii oo dhan ayuu wuxuu ugu maaragtaa u xodxodanayaa oo u shukaaminaya oo u saxiixayaa inuu inuu khayraadkan ayaga qaata yidhaahdo calooshud ushaqaystayaal buu maanta raadinayaa xasan marka horta meesha hadda aad hadalku uu yaallo waxaan dhihi karaa waa waa wax maaragtay si loogu jawaabo aan la garanaynin xisbigan ma aha xisbi jiraba ma aha xisbigan eeg bal horta asagaan waxay ku noqdeen ninku waa madaxweyne suu sheeganaya asagu ama kuwa la joogaya ku sheegeen waa madaxweyne madaxweyne xisbi ka soo dhexbaxay oo xisbi ay madaxweyne u soo sharaxeen adduunyada waan ku maqalnay madaxweyne doorasho inta la sameeyey xisbi maarata asaga uu ka mid yahay ku guulaystayna adduunyada waan ka maqalnay laakiin madaxweyne fadhiyo oo xisbi asaga hadhow mustaqbalka soo saara abuurayo horta waaba wax cusubba wax jiraba ma aha wax nidaamka hadda adduunyada ay ku dhaqanto cilmaaniyadda oo iska socoto ma aha mid islaana haddee iskaba daaba ayada warkeeda ma yaal xisbigan marka waa xisbi aan macno lahayn oo maarata ummaddii markii wixii uu wadoo dhan ay madaxa isla wada galeen oo xiriirkii dibadda ahaa iyo kii gudaha ahaa iyo siyaasiyiintiisii iyo wixii baarlamanka kusheegii iyo kulli markay madaxa isla wada galeen ayuu waxaa istusay inuu waxaan wax ku fowso oo meel mariya uu helo xisbigaasuuna ka dhiga xisbigaas marka ma aha xisbi meel tegahaya iyo xisbi abuuran iyo xisbi dadca iyo xisbi muuqda iyo xisbi wixii loogu talagalay ummaddan oo ummaddan daaweyn lahaa ama badbaadin lahaa shuqul iyo shaqo kule midna ma aha taas waa halkaas waxaa ku saareeya cadaaladda xisbigan cadaalad hadduu yahay haddee ilaahay diinkiisuuba qaadan lahaa hadduu cadaalad yahay ummaddu dilka iyo baaba'a iyo boobka ka dayn lahaa cadaalad hadduu yahay ummadda ayuu dhaca iyo guryo barakacinta hooyooyinka ooyahayo meel cirib iyo jaan dhigaan ayla oo buuxiyey barakacayaasha buuxiyey ayuu guryahooda u dayn lahaa bismilah magacayga waa abudalxa waa ku mahadsan tahay daad alfurqaan horta ilaahay subxaana wa tacaala ayaa sheegay cadaaladda cadaaladdu meeshay ay taallo waa kitaabka ilaahay kitaabkaas ilaahay ee cadaalad ah nin weyn iyo nin yarba asaa cadaalad u ah waayo asaa dadka kala xukuma asaa meel dad dhiga asaa qofkii oo lagu xukumana ku qanca cadaalad horta waa taas ayaan dhihi lahaa xisbigan hadda cadaaladda loo bixiy cadaalad maaha wadajirna erayga wadajir la yidhaahdo waxa waaye muslimiintaas kale ninka markuu muslim yahay oo diintiisa ku dhaqmo oo kitaabka ilaahay ku dhaqmo ayaa waxdaa la yidhahda af arabiya dadka wada duubuna isku xiran oo wada jir ah muslimiinta ah waay oo haddii qof xanuunsado oo kan kale ku xanuunsanayo hadduu mid uu meel aado kan kale uu tabayo kan haddii uu dhib gaaro kan kale uu oynayo waxaa la yidhaahdaa muslimiinta ayaa horta ah wada jir oo ilaahay subxana kitaabkiisa ku sheegay xasan xisbiyadan hadda oo wada jir iyo uu ku hayo cadaalad uu ku hayo maamul goboleedada qaar ka mida ay ka maqan yihiin qaarna uu khiyaanay oo yidhi niyo idinka hataa xilkii baa lagu dhiibayaa waxaa lagu siinaya kursi adaaba guddoomiye baarlamaanka dadkaa uu sheegay xisbigaasi xisbi hadda wax talahay maaha xasan waxba uma hareenba saddex sano iyo saddex bilood umarayaa afar sano kursi haynayaa doorasho ma jirto waad aragtaa magaalada muqdisho wax aalaan calaa ka dhacayo dadkii baa la dhacayaa qabuurihii baa la faagayaa baddii baa la gaday eelboorkiiba habeen imaalan duqeynta ku socoto diyaaradda ma soo degayso maamul maamul kale oo hadda warkiisa yeelaya mala xasan haddii maanta u yeero yidhahdo ninkan baa dhawo haystaa uu yidhahdo xamar imow ma u imaanaya gacantiisa kuma jirtaba hadduu ninkaa kismaayo joogo oo ero axmed oo ii imow waa talaa jirtee qof u imaadayo malaha boosaasa horta iskaba dhaaf baaba dowlad kale oo afaaro kale u taagan waayba waa hagaagka kuwaasi waxay ahaayeen dhegaystayaasha ku xiran barnaamijka diiradda jimcaha ee dalka iyo dibaddiisa jooga markan waa su'aasha furan ee toddobaadkan oo ka timid mawduuca toddobaadkan aynu diiradda saarnay waana kan cawiil cabdulaahi waad mahadsan tahay maxamed daahir su-aasha furan ee toddobaadkan dhegaystayaasheenna hortaala waxay tahay maxay ka dhigan tahay in boqolaal bilyan ee dalalka sacuudiga qatar iyo imaaraadka ay siiyaan donald trump halka walaalaheenna muslimiinta gaar ahaan falastiiniyiinta ay la tacaalayaan macluul dagaal iyo cadaadis joogto ah oo ka imaanaya yahuudda kuwaasi oo hubka maraykanka ku baabi'inaya walaalaheenna fadlan fikirkaaga noogu soo dir cod ama qoraal adoo adeegsanaya watsappka lambarkan eber eber labaatan iyo shan labaatan iyo lix hal lix toddoba toddobo toddoba toddobo eber afar ama fariin qoraal ah noogu soo dir hormuud eber lix hal lix toddoba toddobo toddoba toddobo eber afar ogeysiis muhiim ah jawaabta su-aasha furan lalama sugaayo jimcaha dambe oo keliya wixii hadda ka dambeeya si toos ah ayaad noogu soo diri kartaan fikirkiina maqal ama qoraal wakhti kasta oo aad diyaar tihiin waxaana noogu soo hagaajin kartaan eber lixal lix toddobaatan iyo toddobo toddobaatan iyo toddobo eber afar mar kale aan idinkugu celiyo eber lixal lix toddobaatan iyo toddobo toddobaatan iyo toddobo eber afar codadka iyo qoraalada aad soo dirtaan waxay ka mid noqon doonaan barnaamijka diiradda jimcaha ee toddobaadka dambe insha allah